dacwad oogayaasha milatariga yuganda ayaa isniintii ku daray liiska ku-xadgudubka sharciga militariga eedeymaha ah khiyaano qaran oo lagu mutaysan karo ciqaab dil ah waxayna sheegeen inuu geystay nin mucaarad ah oo caan ah kiza beseke oo ah siyaasi kasoo horjeeday madaxweyne yuweri museveni oo xukunka hayay muddo ku dhow afartan sano ayaa bishii noofembar ee lasoo dhaafay lagu xiray dalka deriska la'a ee kenya isagoo dib loogu soo celiyey dalkiisa waxayna maxkamadda ciidamada ay ku eedeysay inuu si sharci daraa u haystay hub iyo inuu wax u dhimayo ammaanka gobolka bariga afrika beseke ayaa tan iyo xilligaasi ku xirnaa magaalada caasimadda ee kambala isaga iyo gacanyarihiisa ubeed lotale isaga lala xiray laguna eedeeyey dembi la mid ah kuwa isaga lagu haysto weni bayname oo ah xaaska beseke ahna agaasimaha fulinta ee u n a ids ayaa sheegtay in eedeymaha loo haysto ay yihiin kuwa siyaasadaysan qareennada beseke ayaa ku gacan seeray eedeymaha loo soo jeediyey iyagoo ku tilmaamay kuwa aan sal iyo reetoona lahayn intii lagu guda jiray fadhiga maxkamadda ee isniintii dacwad oogaha milatariga wuxuu soo oogay dacwad cusub oo ka dhan ah beseke iyo ninkii la socday taas oo ah inay galeen khiyaano qaran sida laga soo xigtay wakaaladda wararka ee royters beseke iyo eedeysanayaashiisa ayaa lagu eedeeyey inay lahaayeen kooxo sirdoon oo ka shaqaynayay qorshe lagu waxyeelanayo amniga dalka laakiin waxay si ulakaca uga qariyeen xogta mas-uuliyiin ka tirsan dowladda qareennada beseke ayaa ka soo horjeestay eedeymaha dheeriga ah ee lagu soo ogay iyagoo sheegay inay xadgudub ku tahay nidaamka dacwad ciqaabeedka waxayna sidoo kale ka soo horjeesteen xarigga loo geystay qareenka caanka ee xuquuqda aadanaha u dooda ee lagu magacaabo aron kiza oo xubin ka ahaa kooxda qareennada u ahaa beseke beseke ayaa ahaa eedeysanihii ugu dambeeyey ee maxkamadda ka soo muuqday toddobadii bishan janaayo halka ninka lagu magacaabo tiesa lagu xukumay sagaal bilood oo xarig ah kadib markii lagu helay dembi ah inuu diiday maxkamadeyntiisa sababo la xiriira dagaalka uu la galay mid ka mid ah shaqaalaha maxkamadda hay-adda sheegata inay u doodo xuquuqda aadanaha ee amnesty international oo fadhigeedu yahay magaalada london ayaa ku tilmaamtay xarigga jeza iyo xukunkiisa xabsiga mid aad looga xumaado waxayna ku baaqday in la sii daayo beseke hogaamiyaha mucaaradka ayaa soo noqday dhakhtarka gaarka ee museveni balse markii dambe waa ay isku dhaceen waxauna isku soo sharxay xilka madaxweynenimo ee dalka uganda kaasoo uu kaga adkaaday museveni balse wuu diiday inuu aqoonsado natiijada looga adkaaday isagoo ku eedeeyey maamulka doorashooyinka wax isdabamarin iyo musuq maasuq dadka u dooda xuquuqul insaanka ayaa xukuumadda museveni ku eedeeyey xadgudubyo baahsan oo ka dhana xuquuqul insaanka oo ay ka mid yihiin jirdil iyo xarig aan loo meeldayin waxayna dowladdu dhowr jeer beenisay eedeymaha ku saabsan musuq maasuqa doorashada iyo ku xadgudubka xuquuqda aadanaha